buufiidnimo ayaa laga dhaqaaqay xarunta kumanda bulusiya oo kasoo horjeeda meesha hadda laga soo wacayso gudoomiyaha iyo taliyaasha ciidamada ayaa halkaas ka dhaqaaqay waxaa la kormeerayay xaalada amniga magaalada iyo sida ay ciidamada habeen iyo maalin usoo jeeda amniga magaaladan ay heeganka ugu jiraan waxaan marnay wadada makaal mukarama waxaan marnay tareex ilaa iyo tarabuun waxaan marnay warshada caanaha baarwax iyo balaaxi halkaas oo madaxdu lugeynaysay ciidamaduna ay dhabaha taagnaayeen waxaan marnay ilaa iyo fagax iyo suuqa xoolaha ceel carfiid ayaa lagu soo gabagabeeyey kormeerkii oo guddoonku halkaas kusoo noqday waxaa ugu dambeyntii la yimid degmada hiliwaa ee gobolkan banaadir oo ay madaxdu meediyaha kula hadleen ujeedku wuxuu ahaa in la kormeero sida shaqada soo jeedka habeen iyo maalin ah oy ciidanka qaranku hayaan ciidankana loo dhiirigeliyo loona eego xaalada amni ee xiliyada habeenkii ee magaaladan oo cadowgu ay maalinba maalinta ka dambeysa ku ribeynayaan inay dhibaato ka geysanayaan waxaa xalay aada looga hadlayay in magaalada tan habeen la socon karo oo ciidanku socon karaan oo madaxdu meel walba tegi karto ayuunbay xalay u ahayd in in la arko waxaa la tegayay saldhigyada booliiska degmooyinka ayaa la tegayay waxaa socotay nabad sugidii oo taliya ku-xigeenkii guud ee nabad sugida socday waxaa socday taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa socday dhammaan saraakiisha amniga magaaladan amnigeeda wax laga weydiinayo guddoonka sare gobolka banaadir socday ujeedaduna waxay ahayd ukurgelidaas xaalada amniga magaalada si nabad ayuuna kusoo dhamaaday kormeerkii xalay labadii habeenimo waa gartay afhayan adoo aada u mahadsan gobolka banaadir baryahan waxaa kaloo waday howlo la xiriirsan la dagaalanka masuq maasuqa gaar ahaan shaqaalaha maamulka gobolka u shaqeeya ama shaqaalaha gobolka banaadir marka waxaa jirtay mar dhaweyto in qof shaqaale ah laga saaray shaqadii kadib markii falal ka baxsan howlaha shaqa lagu arkay shalay sidoo kale waxaa soo baxay arrimo noocaas oo kale faahfaahinna ct u dambayso shalay iyo maamulka waxyaabaha kale uu wada ku aadan arrimaha shaqada iyo hufnaantooda
aada iyo aad baad umahadsan tahay oo su-aal wanaagsan shalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaaladu waxauu xilkii ka qaaday agaasimihii waaxda farsamada dhulka ee dowladda hoose ay lahayd iyo injineero la shaqeynayay kuwaasoo lagu eedeeyey inay dhul sharci darro ah oo ku yaala degmada dharkeynley ay cabireen warbixinana ka keeneen gudoomiyuhu asoo ka jawaabaya cabashada shacabka iyo dhul danta guuda ee wadooyina in la cabiro diidaya ayuu go-aankaas qaatay agaasimaha iyo raggii la shaqeynaya intaba baaritaan bay ku jiraan oo baaritaan baa la geliyey ilaahay hadaydna waxaan rajeynayaa in qof walba shaqaala ahi sidaasoo kale oo isla xisaabtanka ugu yimaado oo la weydiiyo waxa ummadiisa u qabanayo wixii qaladaadahe ka dhaca wax dhibana ma ahan ee dowladnimada ayay ayay kaaba u tahay ay kabaysaa in mas-uulka la weydiiyo maxaad shacabkaaga u haysaa maxaa kaa qaldan maxaa gafaheed gashay maxaa wanaageed sameeday oo lagugu abaalmariyaa in la weydiiyahay waa sax wax dhibaato ahna kama jiraan isla xisaabtanka iyo in dee qofka la weydiiyana wax dowladnimada u wanaagsan weeyaan iyaduna way socotaa in lala dagaalamo musuqa in lala dagaalamo danta guud kuwa dhibaatada ku haya in lala dagaalamo xoolaha shacabka ama wadooyinka kuwa cabiraya waxaasoo dhan waa dowladnimo hore ayayna u soconaysaa haddii lahayo laakiin afhayeen waxaa isweydiin lahaa dad badan ay isweydiin karaan qaabkee lagu ogaanaya marka masuq maasuq uu dhaco qof shaqada looga ceerinayo wax xaqiiqooyin ah oo ku saabsan qofkaas inaan xuquuqiisi meel looga dhicin oo ay arinta lagusoo lagu eedeeyey ama shaqada looga saaray ay tahay sax sidee lagu ogaaday
adeer meesha dowladda hoose laba kunoo shaqaalaa ka shaqeeya madax iyo maamul bay leedahay sharciyay leedahay waxay leedahay khilaafsan dhulka agaasimayaal baa jira guddoon sare baa jira waxa weeye cid walbo waxaa qasaba reference baa jira tilaabo kantee la qaado protocol baa ku dhaca waxaa la ogaanayaa wax kasta wixii dhacaya oo electroniga ayaa la heli karaa meesha laga shaqinayo waa degmo gudoomiyadana waa jooga waax baa joogta laan baa jooga tabeel baa jooga daris baa jooga wax alla wixii qaladaadee dhaca dhaqsadaa la ogaanayaa marka ayadaasan baana lagu ogaaday kadibna guddoonku kuma degdegayna baaritaan buu geliyey final resultigii ama go-aankay gudbani markau helayna go-aankan ayuu qaata aden
waata marka xalane markii la yidhaahdo hadda mas-uuliyiinta qaarkood shaqo joojin ayaa lagu sameeyey baaritaano kale oo socda ma jiraan oo ku aadan in dad kale dabagal lagu hayo kuwa lagu eedeynayana inay musuq maasuq ka wadaan dhanka dowladda hoose ma rabo taa inaan ka hor dhaco wixii jira way soo baxayaan waana mahadsantaa walaalo